Deegaanka sagaalgeedo, qiyaastii labatan kiiloomitir kaga beegan dhanka bari degmada Buulabuurte ee gobolka Hiiraan, ayaa waxaa xilligan ka jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyo la'aan baahsan kadib markii uu dumay ceelkii ay ka biyo cabaayeen. Dadka deegaanka ayaa bilaabay dayactirka ceelka dumay, maadaama dadka deegaanka badankood ay yihiin xoolo dhaqato, marnaba aysan ka maarmin biyaha ceelka. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa bulshada iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in laga qayb qaato dayactirka dhismaha ceelka.
bil ka bil aan maaragtaa biyihiisa la cabin ramadaankan ilaa ramadaankii hore aan la cabin sababtuna ay ahayd inuu dumay dumiddiisuna maaragtaa ay dumid oo soo tigraarto laazim wuxuu noqnoqotay ay noqotay sidaas laaaligeed marka walaalayaal ee, dadkan oo oo maaragtay guddiga ah oo odayaasha ah oo maaragta culimmada leh waxaa la galay howlaha ceelkaas in yacni dib loo dayactiro ee, oo maaragtay ee, la sh- ee, la shubo sidaas laaaligeed marka walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waxaad isu kaalmaysaan biriga ismiga iyo dembigana isu kaalmaynaa waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed oo yacni khayrka badneed oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofka yacni sadaqada kula baxo in sadaqadiisa yacni mudaacaf fara badan la gelinayo oo la laablaabayo sidaas laaaligeed marka walaalayaal waxaan nahay oon u baahan nahay ceelkaas inaan dhisno oon yacni dhammaystirno wuxuuna dhismo ka rabaa muslimiinta oo guud dadkan la maqlayo oo muxsiniinta ah oo mu'miniinta ah oona maqlayo waxaan taagannahay meel la yidhaha sagaalgeed waa meel tuulo leh waa meel masaajid leh waa meel beera leh toban sanaa lagu ooma yahay toban sano waxaa ka dhumay ceelkii lagu cabi jiray biyaha laga cabi jiray oo mu'miniinta iyo muslimku ka cabi jireen aa laga dhumay waa haleeli waaynay inaan maaragtaan inaan xoolahayna gelinno waa haleeli waayno tuulo yar waaya meeshu waaba dabooli waayse waa dabooli waayse waxaan hayno waa ku dabooli waaynay Ee, sidaad ka warqabtaanne abaaro iyo colaado ayaa maaragtay dadka ku habsaday iyo dalka hadda anaan tuulada wax ka jaafjaafnay tuuladan wax ka jaafjaafnay aan ku bilaawno Ee, waxaan taagannahay ceelkaas wuxuu dhinaca bari ka jiraa degmada buuliburto ka tirsan yahay anigoo maxamed sheekh cismaana oo nin la yaqaano reer buuli burta ah naftayda waxaan u imid inaan wax ka caawiyo ceelkan waxaan u baahannahay dadka muxsiniinta oo muslimiinta oo dalka jooga ama dibadda jooga inaan nagala soo qayb gashaan waana idiin ducaynaynaa nin waliba shiqow jiraa nin walba meeshuu joogou rabaa inuu duco ka helo ceelku waa idiin ducayna naflayda cabaydaa waa idiin ducayni anukuna waa idiin ducaynaynaa waxaan joognaa ceelka sagaalgeed la yidhaahan joognaa ceelkaas oo konton iyo kow sano jira intaasna biyo laga cabayo muslimiinta afka geedasamood iyo afka rabcaano iyo intii ka dhexayda looga soo arooray Ee, laba sano oo kunbudana hadda biyo lagama cabin waa dunyey Een, wuxuu u baahan yahay islaanka meel kasta uu joogo uu u baahan yahay in la caawiyo ummadda ku dhaqan oo meeshaas ku biyo waayid marka labaad aniga waxaan bilaawnay inaan iska aruurino wax yar oo xoolaa iska aruurino waxaasna aan ku bilaawno wixii ka dambeeyana aan muslimiinta u bandhigno